إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta alfurqaan war saxaafadeed ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey howlgalkii bridge view ee magaalada muqdisho halkaas oo ay hoy u ahayd xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ciidamada dowladda federaalka ilaalada ka ah daaraha ku teedsan xeebta liido ayaa lagu eedeeyey inay xalay halkaasi ku laayeen dad shacab ah wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa doori diini ah usoo gebagabaysay ganacsatada ku dhaqan deegaanka ceel bashiir maamulka koonfur galbeed ayaa xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ku eedeeyey inuu kumanaan dollar ka sameeyo isbaaro u taala shabeellaha hoose qodobka warka dibaddana wasiirka arrimaha dibadda turkiga ayaa booqasho ku tegay itoobiya آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن markaana dhegaystayaal warkii oo dhan war-saxaafadeed ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu faahfaahiyey howlgalkii bidge view ee magaalada muqdisho halkaas oo ay hoy u ahayd xubno kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka warkaasi waxaa soo jeedinaya salmaan axmed war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ciwaan looga dhigay howlgal inqimaasi ah oo lagu beegsaday murtadiinta xalay oo sabtay ahayd ciidamada mujaahidiinta oo kaashanaya allah subxaanahu wa tacaala waxay howlgal inqimaasi ah ku qaadeen dhismo hooy u ah madaxyaweynta murtadiinta oo ku yaala degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho dhismaha la beegsaday oo lagu magacaabo bich view ayaa wakri u ah xildhibaanada wasiirada jawaasiista iyo shaqaalaha dowladda riddada ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgalka ayaa bilowday tobankii fiidnimo kadib markii inqimaasiyiin ka tirsan guutada istishaadiyiinta ay allah fadligii u suura gashay inay ka gudbaan xinjaabyadii amniga ee ka soo horeeyey dhismaha gudahana u galeen xarunta howlgalka ayaana socday muddo lix saacadood ah waxaana ka dhashay khasaare lixaad leh oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur soo gaaray dhismaha la beegsaday cadowga ku halaagsamay weerarka ayaa isugu jira siyaasiyiin saraakiil ciidan shaqaalaha wasaaradaha iyo xafiisyada xukuumadda riddada iyo jawaasiista loo yaqaano dharcadka ee ilaaliya xarumaha murtadiinta kuwaasoo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa gudaha iyo afaafka goobta la beegsaday dhimashada cadowga ilaa hadda inta aan xaqiijinay waa konton iyo afar murtad dhaawacuna waa siddeetan iyo toddoba murtad ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab war-saxaafadeedka oo sii socda waxaa lagu yidhi howlgalkan barakaysan wuxuu aargoosi u yahay qof weliba oo muslim ah oo dhibana u ah dulmiga iyo jowrka xukuumadda riddada ciidankeeda iyo jawaasiisteeda waxaana murtadiinta dabadhelifyada ah u caddaynaynaa in fal weliba ay kula kacaan muslimiinta uu yahay godob iyaga ku maqan midhaheeda qaraarna guran doonaan allah idinkiis waxaan bogaadin iyo tahaniyad halkan u marinaynaa halyeeyada guutada istishaadiyiinta ee fuliyey howlgalkan barakaysan iyo guud ahaan jihaaska amniga ee mujaahidiinta kuwaasoo harsad iyo hooyaadba u diiday cadowga ku beegsaday meel weliba uu gabaad ka dhigtay gacmahoodana uu allah ku cadaabay madaxyo badan oo hortaagnaa islaamka iyo muslimiinta ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee lagu faahfaahiyey weerarkii inqimaasiga ahaa ee ka dhacay xeebta liido bayaanka oo sii socda laguna bogaadinayo maktabka amniga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu yidhi waxaan leenahay jazaakum allaahu khayra aljazaa alle ha weyneeyo ajarkiinna iyo abaalkeenna guul iyo nasrina ha idin gaarsiiyo ku sugnaada dhabbaha jihaadka ku sabra caqabadaha dariiqa ku ad adkaada cadowgeenna kuna baratamana furka iyo shahaadada waddada allah waxaadna u dagaalamaysaan difaaca dadkiina dalkiina iyo inay ummaddu addoommo u noqdaan khaaliqii abuuray lana hirgeliyo ku dhaqanka shareecada allah waxaadna la dagaalamaysaan duul gaaloobay oo dagaal kula jira diintiina iyo dadkiina waadna ka guulaysan doontaan allah idinkii allah wuxuu yidhi الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً qaybaha dambe ee war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhankaa isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ciidamada dowladda federaalk ee ilaalada ka ah daaraha ku teedsan xeebta liido ayaa lagu eedeeyey inay xalay halkaasi ku laayeen dad shacab ah cabdiraxmaan bedere ayaa faahfaahinaya habeenkii xalay waxaa xeebta liida lagu arkay dad aan ku sugnayn dhismaha ay howlgalka ka fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday kuwaasoo ay rasaasooda uga qaadeen ciidamada dowladda federaalka goobjoogayaashu waxay indhahooda ku arkeen ciidamada dowladda federaalka oo rasaaseynaya dadka shacabka ah islamarkaana xabadda uga soo ridaya daaraha deriskala ah dhismaha la weeraray ee bij view ismahaan cali yuusuf oo ka mid ah dadkii halkaasi joogay oo saxaafadda la hadashay ayaa sheegaysa in dadka shacabka ah ee bacaadka xeebta laga qaaday ay ciidamada dowladda federaalka rasaaseeyeen dhacay aniga maskaxdeeda maba jooginbo meesha waa kasoo cararna dadkii wixii meesha joogan wax lagu tuntoo la dardaro iyo wax maxaa leeyahay qof qof u gargaaraya ma jiro qof qof fiirinaya ma jiro qof walba qofka oo aragay xataa dhulka qofka yaala xataa inuu dardara maahe dadka taada kale waxa dadka laayay oo dadka dhammeeyey waxay yihiin xabadaha ee ridaya ciidanka ciidanka hal midaa ka codsanaya middaa ka codsanaya waxay tahay markii ay wax dhacaan shacabka inaana xabadaha ku furin waxa dadka laayo waa ciidanka waaye xabadee iska furaayaan meesha ee u wadaan iyo meesha kale ayagoona kala fiirin kuwa hoteelada xabadee furaayaan kuwii kale wixii qoray wato meesha jooga qaraxa wixii annaga yacni dadka aa arag dadka xeebta yayaal sida badan dad oo qarax laaya meena ahayn dadka xeebta wadayaal waxay u badnayd dad xabado lagu laayay ciidamada dowladda federaalka ayaa dadkaasi u diiday in dhaawacyadooda la qaado iyadoo muuqaalo laga soo duubay laga dheehanayo dadkaoo gurmad u baahan haddana ay ciidanku kii socon kara u diideen socodka gaadiidka inay yimaadaanna ka hor joogsaday ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu howlgalkoodu saameeyey gudaha xarunta iyo albaabka laga soo galo oo keliya sida ay goobjoogayaashu ku waramayaan waxaana halkaasi lagu dilay tiro ka badan konton sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab
wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa doori diini ah usoo gebagabaysay ganacsatada ku dhaqan deegaanka ceelbashiir mubaarak cumar ayaa ka waramaya dowradani oo uu soo qaban qaabiyey maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa loo qabtay ganacsatada deegaanka ceelbashiir ee wilaayada baay munaasabadii lagu soo xiriyey dowrada ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada baay iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka wilaayada ganacsatadaani ayaa dowladda ku qaatay duruus kala duwan oo muhiim ah qaar ka mid ah ganacsatada qaatay dowladda ayaa soo gudbiyey qaar ka mid ah casharadii ay qaateen alxamdulilah ano ana ganacsatada reer albashiir insha allahu tacala aan kula dhahnin ka dhamaaday duruusul muhiima kitaabka dhalaw ayaanin ka dhamaaday degmaba rogna marka ma dhahay saxbadiisi iyo khatankiisi kaaka rogna insha allahu tacaala si marka markan ardayda siisi war anfahantii qaabkiiyo war anfahankii iyo marka maybu ahaa aga dhowrka qof markan hadnay buu ahaa kitaabkii markameyd baaisha kala ka tilmaama insha allah anoo ka bilaabo kow cali macallim cali maqaagayna e adarsi sadis darsigii saddexaad aqisaamu tawxiidi tawxiidki qeebiyaashay iyo wa aqisaamu shirki shirkid qeebiyaashay iyo bosliya darsigii saddexaad bayaanu aqisaami tawxiidi aqisaamu tawxiid cadaayawshay wahiyo balaka kusedow tawxiidkay dhan kalbahee صدح قيبت توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات أنا وضع عبد الغير بشير حكومة غاية العرب مختار إبراهيم عثمان وضع عندها رجال من كلاي شعوب الصراط معني شيء فعرشه باشا ويبوا تسعة وسبعة واي أولا الإسلام أن شربهات واي والعقل أن عقل أهم شربهات واي والتمييز أن وشاس واي رابع ورفع الحدث إني أو أري أو سعود الساعة رفع الحدث يكون ذا لمبر شناد وإزالة النجاسة نجاسة ميلس كزور يكون ذا لمبر لي وستر العورة إني أخذ لعب سركم ذا وشعوب السراد ودخول الوقت لمبر سبب وقت إني قالوا شربة لمبر سيدات واستقبال ببلتي ببلتي أنت إيش لا دلو شربة فانسى على والنية من الميزان كلك هلا dowladani ayaa qayb ka ah dowlaadka diiniga ah oo uu maktabka dacwada wilaayadii baay u qabanayo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo loogu gol leeyahay sidii sare loogu qaadi lahaa wacyiga diineed ee bulshada maamulka koonfur galbeed ayaa xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ku eedeeyey inuu kumanaan dollar ka sameeyo isbaaro ku taala shabeellaha hoose warbixinta warkaasi zikriyo cumar ayaa ka waramaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay isa soo tarayeen isbaarooyinka lacagaha baadda ah looga qaadayo dadka musaafiriinta ah ee askarta dowladda federaalk iyo mas-uuliyiinta u yaala gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa isagoo la hadlayay saxaafadda wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed uu sheegay in askar ka amar qaata xildhibaan jesow oo ka mid ah golaha baarlamaanka dowladda federaalk ay isbaarooyin u yaalaan degmada walaweyn iyo duleedkeeda isbaarooyinkaas oo uu sheegay in maalinkii ay uga soo xarooto lacag ku dhow toban kun oo dollar isagoona arrinta ku tilmaamay mid xadagudub ku ah maamulka koonfur galbeed lanko saaxiibkay hiraabta dhugunsudaay xildhibaan daahir aamiin jesow laara horta wali lahaa xildhibaan daahir in badan walkoo xisho qofkan hoob usa xishoodan lahayn qaab adan la dhaqamaasamalah walku xishooday geeka wali ku dhugunsiday marka saaxiibkay oo le maylaan raayusa ciidankaas isbaara magaadadaana ciidankaas shabaaba la diriraayan ciidankaas sawalweelayan ciidankaas sawalweelayan uu soo leeya geeka dhugunsaday runtii wala ku xishoodu laakiin wali lana ka gaabayaana xishow ayaanta inka horaytay wali nin sheegay inuusa shabaab la diri raawo laakiin wali ogaanay xitaa baawarkii carra qodaawo in beesaha layan ku qaadaya taasoo ceebka maalinta inkayarna deegaanadan walihan ku xarooda say lacag tuman iyo dhowr kun oo doolar ah shakhsiyadiis markii laku reebo walaa askarta sidoo kale jesow oo hadlay ayaa ka jawaabay eedeyntan ka soo yeertay wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed waxaana uu ku sheegay warka ka soo baxay wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed mid uu ku bannaysanayo dhiigga askarta islamarkaana warkiisa uu yahay mid abuuraya xaalado colaadeed
oo hadalladiisa ay hadallo siyaasadaysan ay ka muuqato oo weliba hadalla colaadeedna ay ka muuqato anigu ayuu ugu soo halqabsaday laakiin nasiib darra wasiirka dhiiggoodau ku bannaysanaya wuxuu labaatanka casho baabuurtuu celinaya inuu dhiiggooda ku bannaysto waay si cad oo bareer ah ayuu wuxuu iigu yidhi annagu haddaan nahay koonfur galbeed maxaa u isleey ma ogol adeerow wiilashayna dhiiggooda ma bannaysan kartid siyaasiyiintoodii iiga iskama horkeeni kartid hal shay aan ku leeyahay horta horta dagaalka kama adna tanaasulin oo hadalkaada xali markaan dhegaysta dee kulmiyaad ka hadashay anna kulmiyihii ruuxoodan kaaga daba hadlay hadalkaaga markaan dhegaysta hadal colaadeedoo ahay wasiir xasanow deegaanada ay askarta dowladda federaalka kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha hoose ayaa bulshada deegaanadaasi iyo dadka safarka ahba waxa ay ku qabaan dhibaatooyin kala duwan tacadiyadaas oo isugu jira dil dhaca kufsi iyo boob lagu sameeyo hantida dadka musaafurka ah iyadoona ay xusid mudan tahay in isbaarooyinkan ay u yaalaan deegaanadaasi iyo kuwa la midka ah saraakiil iyo madax ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo ka sameeya dhaqano fara badan oo laga faramaroojiyey bulshada musaafiriinta ah ee ku socdaanaya deegaanadaasi warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntii wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa booqasho ku tegay itoobiya wasiirka arrimaha dibadda turkiga haakan ayaa booqasho ku tegay dalka itoobiya halkaas oo uu kula kulmay ra-iisul wasaare abay axmed iyo xubno kale socdaalkan ayaa qayb ka ah isudayo oo turkiga ku doonayo inuu ku dhexdhexaadiyo itoobiya iyo dowladda federaalka inkastoo aan la helin xogta rasmiga ah ee labada dhinac ku wada hadleen dowladda federaalk ayaa doonaysa halka itoobiya ay heshiis kala gashay maamulka somalilan in heshiiskaas iyagoo saxiixaan macaashkiisana qaataan dhowaan ayay ahayd markii dalka turkiga uu ka dhacay kulan dhexmaray wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda itoobiya iyo dowladda federaalka kulankaas oo ay garwadeen ka ahayd ankara laakiin kama soo bixin wax natiijo ah itoobiya ayaa ku dhegan inuu sharci yahay heshiiskii ay ku boobayso badda soomaaliya oo ay horey ula saxiixatay maamulka la baxay somalilan dowladda uu hogaamiye xasan sheekh waxay iyaduna doonaysaa inay heshiiskaas laga laabto taas bedel dalkeedina ay iyadu saxiixdo heshiis hor leh oo lagu siinayo badda soomaaliya dowladda turkiga waxay dhankeeda doonaysaa inay dhinaceeda ka bobto badda soomaaliya horey ayaana loogu saxiixay inay qaadato shidaalka badda soomaaliya iyadoo helaysa sagaashan boqolkiiba shidaalka soomaaliya halka toban boqolkiiba la siinayo dowladda federaalka sida ilo xog ogaal ah ay tilmaamayaan guud ahaanna warkii warbaahinta alfurqaan waa naga intaa